bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh rb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamadi وعlى آlih وأصxaabih أجmaعiin ama bعdu qala اlimam abu cabdالرaحman النasائي raximah اllah tacalى bab اlائtimaam bاlimam yusli qaacida baabu li'timaami kudayashadii cadaynteeda xukunkeeda cadayntiisiibuu u baab yahay bilimaami imaam lagu daydo yusallii qaacidan imaamkaas oo fadhi ku dukanayo imaam fadhi ku tukanayo in lagu daydo oo imaam laga dhigto marka ma'muumkii muxuu sameynayaa fadhiga miyuu uga dayanayaa mase waa istaagayaa wabilisnaadi qaala akhbaranaa qutaybatu wahuwa bnu saciid abu raja albaqlaniyu can malikin can ibni shihaabi can anas bni malikin ana rasuula اllahi sal l slama nabiga rakiba farasan faras ayuu koray fa surica canhu waa laga riday oo yacnii waa laga legday yani waa ka dhacay waay fa juxisha waxaa la dhaawacay shiquhu laymanu dhinaciisa midig ayaa ka dhaawacantay oo lugtana way ka murgacatay fasallaa nebigu wuu tukaday sala allahu calayhi wasalama salaatan salaad min asalawaati salaadaha ka mid ah wa huwa qaacidun isagoo fadhiyo mid fadhiyo ah fa sallaynaa waan tukanay waraa'ahu gadaashiisa ayaanu ku tukanay qucuudan annagoo fadhinno fadhi baan gadaashiisa ku tukanay falama insarafa salaadii markii uu ka gadoomay qaala wuxuu yidhi innamaa jucila alimaamu imaamka waxaa loo yeelay liyutama bihi in lagu daydo faidaa sallaa qaa'iman haddii uu tukado oo isagoo taagan fasalluu qiyaaman istaag ku tukada idinkana waidaa rakaca haddii uu rukuucana farkacuu markaa dabadeed rukuuca waidaa qaala samica allahu liman xamida faquluu rabbanaa laka alxamdu dhaha waidaa sallaa jaalisan fadhi haddii uu ku tukadana fasalluu juluusan fadhi ku tukada ajmacuuna dhammaantiin haddii uu fadhi ku tukadana dhammaantiin fadhi ku tukada maxalushaahidka marka hadda uu u keenay tarjamadii xadiidka halka ay iska daboolayaan meeshaas waay hadduu fadhi ku tukada fadhi ku tukada culimada marka imaamka waa la gartayoo isaga marka cudur buu fadhi ugu dukanaa cudurdaar dartiisa ma'muumkii isagoon cudurdaar qabin oo istaagi kara miyuu isaguna fariisanayaa in badan marka alimaamu shaafici iyo imaamu lbukhaari iyo alxumaydi abubakr alxumaydi iyo iyagu waxay yidhaahdaan qisadan waa horeysay waxaa ka dambeysay qisadii nebigu sala allahu calayhi waalihi wasalama markii uu sakaraadka ahaa oo uu xanuunsanaa intuu xoogaa iska dareemay fudayd ayuu soo baxay masaajidka uu soo galay abubakar ayaa dadka markii hore tujinayay salaadii marka nebiga ayaa hor fariistay fadhibuu waa fariistay isagaa tujinayay abuubakarna nebiga ayuu ku dayanayay dadkuna abuubakar bay ku dayanayeen bimacnaa codka nebiga abuubakaraa gaarsiinayay oo mubaliq nebiga u ahaa marka waxay yidhaahdeen labadan qiso midan ayaa dambeysay hadda aan sheego dambe waxaa laga qaadanayaa bay dhaheen marka meeshaas in qof imaamku hadduu fadhi ku dukanayo ma'muumiintu istaag ayaga ay ku dukanayaan oo aynan fadhiga ku raacaynin maadaama qisadaas oo sakaraadkii nebiga fadhi uu ku tukanayay dadkuna ay taagnaayeen gadaashiisa ayb ahlu cilmiga qaar kalena waxay leeyihin meeshaa nasakh wax la yidhaha ma jiree xadiidkan waa muxkam aimo saxaabo badan baana nebigu markuu dhintay sidaan ku jawaabi jireen ibnu taymiya baxhi oo istixsaanka uu ka qoray risaalo yar ayuu masaladan uga hadlay waxaase si badan uga hadlay ibnu rajab sharaxa bukhaariga ayuu isna kaga hadlay wuxuuna rajaxay ama uu tilmaamayba in qaa'im ahu xadiidkan uu muxkam uu yahay yacni oo bimacnaa haddii imaamku salaada fadhi uu ku bilaabo in ma'muumiintuna ay fariisanayaan inaan la nasakhinna saxaabadaaba laga fahmaa oo markuu nebiga dhintay ka bacdi weli waa jawaabi jireen qaar asxaabta ka mida xadiidkaas waxbaa lagu nasakhay la dhahayana isaga laftiisu ma nebiga imaam ahaa mase abubakar baa imaam ahaa waa soo marnay khilaafkeeda inuu khilaaf ka taagan yahi waxaan soo marnay bacdi riwaayaat ay leeyihiin abubakar inuu imaam ahaa marka hadduu abubakar imaam ahaa ee nebigu waa ma'muum ayuu ahaa ma'muum fadhiyo ayuu ahaa masaladan maba ka warramaya marka xadiidka marka xadiidkaas marka kan sida uu u cad yahay aad uma cadda ta kale xadiidka masaladan xadiidkani hadda aan hayno innaga oo waidaa sallaa jaalisan fasalluu juluusan mas'alada lafteedou ka warramaa aan ka hadlayno midkaas kale laakiin mas'alada ma ka warramaayo wax kale ayaa loo keenay marka xadiidkii mas'alada ka warramayaana ka horeeya sidaasay dhahayaan aduu labadaa maslag baa jirto iyo maslag saddexaad oo la jamcinayo sida lagu jamcinayana waxay tahay hadduu imaamku salaada fadhi ku bilaabana in la fadhiisanayo haddii uu istaag intuu ku bilaabo dabadeed cudurdaar iyo wax ku yimaadaan oo fadhiisto istaag unbay dadkii ku dhammaysanayaan wixii salaada lagu bilaabaa la fiirinayaa sidaana imaam axmed baa ku tegay wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu lcalaa abu kurayb qaala xadaanaa abu mucaawiyata wahuwa moxamed bnu khaasim adariir can اlacmash can ibrahima wahuwa anaqaciyu can اlswad can caaishata radi allahu canha qaalat lama haqula rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalama nebigu markuu cuslaaday oo uu xanuunsaday jaa-a bilaalun bilaal baa yimid yu-dinuhu bisalaati isagoo salaada ogeysiinayo faqaala wuxuu yidhi muruu abaa bakrin abubakar fara oo amra falyusalli binnaas dadka ha tujiyo qaalat caa-isha waxay tihi qultu waxaan idhi yaa rasuula allah ina abaa bakrin abubakar rajulun asiifun waa nin aad u qalbi jilicsan oo hadduu yacni wainahu mataa yaquumu ay mataa yaqum hadduu istaago fii maqaamika adiga booskaaga uu istaago maqaamkaaga uu istaago laa yusmicu nnaasa dadka ma maqashiinayo oo ooyinta iyo yacnii darteed iyo qur-aanku sida uu ula murugoonayo ee darteed baan loo maqlayninba falow amarta cumara rasuul allahu haddaad cumar amri lahayd waa ficnaa lahayd iyadana markaa aabbaheed bay mas-uuliyadda u diideysaa wax kale kama ahan ujeeddadu waxay tahay meel nebiga looga bartay sala allahu calayhi wasalam qofkii istaago waa un la eedeyna sababtoo ada meeshii nin weyn uu ka baxo oo qof aan booskiisa dabooli karin marka uu yimaado dadku mar walbaa waxay xasuustaan qofkii hore mansiladiisa iyo wixii uu qaba jiray marka iyada waxay isleedahay qofka ugu horeeyo la eedeeyo aabbahayow noqonin sidaasay ka tahay iyada laakiin marka waxay marmarsiyo ka dhigatay ee abubakar nin qalbi jilicsan waayo meeshii ma istaagi karo dadkii wax ma maqashiin karo ayay tiri haddaad cumar amri lahayd faqaala wuxuu yidhi muruu abaa bakrin abubakar fara falyusalli binnaas faqultu lixafsata xafsan waxaan ku idhi quulii lahu sidaas ku dheh faqaalat lahu way ku tidhi faqaala wuxuu nebigu yidhi ina kunna idinku laantunna idinku sawaaxibaatu yuusuf haweenkii yuusuf oo kalaa tihiin haweenkii yuusuf marka maxay ahayd haween haween yacni haweenaydii markii ay nabiyullaahi yuusuf damacday ee markaa la yidhi imra'atu lcasiizi turaawidu fataaha ee haweentii casiiska boqorka wiilkii guriga u joogay bay damacday markii la yidhi si ay iskaga rogto arrintaa ayay waxay iska dhigtay qof martiqaad samaynayo markaasay martiqaad intay samaysay midiyo u dhiibtay oo yuusufna soo bax tiri intaas oo dhan ujeedadeedu iyada ma ahan martiqaad inay samayso ma aha ee ujeedkeedu waxa ay tahay yacnii iyada in eedda la eedeynayo inay iska rogto bal idinkana arka waay nacam markii yuusuf uu ku soo baxay oo ay arkeen falamaa ra'aynahu akbarnahu waxay sameeyeen marka waqaطacna أydiyahuna waqulna xaasha lilahi ma hada bashara in hada ilaa malakun kariim markaas bay marka iyada waxay tiri qaalat fadalikuna aladii lumtunanii fiih wixii aad igu eedeynayseen waa kanaan idinkaa marka idinka maxaad gacmaha isaga jarjaraysaan iyada marka waxay muujisay martiqaad qof samaynayo iska dhigtay laakiin martiqaadka danka ma laha ujeed kale ay leedahay marka hadalkan aada leedahay caa-isha iyo waxa aad rabto waa kala duwan yihiin waay ood ka rabto macnuhu intaas tashbiihu halkaas un weeyaan muruu abaa bakrin falyusalli biاnnaas qaalat faamaruu abaa bakrin bay fareen falamaa dakhala fi salaati marku galay salaadii wajada rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu dareemay min nafsihi nafsadiisa uu ka dareemay khifatan fudayd xoogaa inuu roonaaday qaalat waxay tihi faqaama waa istaagay yuhaadaa bayna rajulayni iyadoo laba nin lagu garabgalayo dhexdooda wa rijlaahu labadiisa lugoodna takhudaani dhulka ay xariiqayaan yacnii lugihiibuu dhulka ku jiidayay waa inuu soo qaado ma karaynin fil ardi dhulka uu ku jiidayo uu ku xariiqayo falamaa dakhala almasjida markuu soo galay samica abuu bakrin abuu bakr wuxuu maqlay xisahu shanqartiisa fadahaba wuxuu doonay liyataahara inuu gadaal soo maro fa awmaa ilayhi rasuulu llahi sal l slam nabigaa uu ishaaray an qum ey qum istaag joog yacni kamaa anta sida aad tahay u taagnaaw qaalat waxay tihi fajaءa rasuulu llahi sal l slam nabigaa yimid xataa qaama can yasaari abi bakrin ilaa uu abu bakr bidixdiisa istaagay jaalisan isagoo fadhiyo yacnii meeshaabuu markaa ayaa yuu istaag ku yuu istaagay dabadeed waa fariistay abu bakr bidixdiisa fakaana rasuulu llahi sal l slam nebigu wuxuu ahaa yusallii binnaas dadka inuu tujinayay jaalisan isagoo fadhiyo wa abuu bakrin abuu bakrna qaa'iman uu taagan yahay yaqtadii abuu bakrin birasuuli illahi sal l slam abuu bakr nebiga ayuu ku dayanayay wannaasu dadkuna yaqtaduuna bisalaati abi bakrin dadkuna abuu bakaray fiirsanayeen oo yacnii abuu bakr nebigu muballiq uu ka ahaa ayb xadiidkan marka baabkan wuxuu usoo geliyey dabcan inuu leeyahay marka dad imaamkiioo fadhiyo dadku inay taagnaa karaan leanna nebigu markaan waa fadhiyaa dadkuna istaag bay ku dukanayaan wacalaa haadaa baana bukhaari iyo xumaydi iyo shaafici waxay dhaheen labada qiso midaanaa dambeysay midaanaa marka wax nasakhayso ayb saa darteed adigu waa istaagaysaa haddaad istaagga awoodayso imaamkaaga haba fadhiye wabihi qaala aqbarana alcabaas bnu cabdilcaظiim alcambariyu qaala xadaana cabdالraxman bnu mahdiy qala xadaanaa zaئdaة can muusa bni abi caaئishaةa can cubayd اllahi bni cabdillaahi qaala dakltu calىa caaئishataan u galay faqultu alaa tuxadiثiinii miyaadan ii sheegaynin xadiiث can maradi rasuuli اllahi sal ly slam nebiga jiradiisa miyaadan iiga sheekaynaynin qaalat waxay tihi lamaa haqula rasuulu llahi sal l slam nebigu markuu cuslaaday xanuunka uu la cuslaaday faqaala wuxuu yidhi asalla annaasu war dadkii ma tukadeen qulnaa waxaanu nidhi laa maya hum yantadiruunaka aday ku sugayaan yaa rasuula allah meeshaa marka waxaa laga qaadanaa salaadda arrinkeeda inuu arrin weyn uu yahay oo nebigu ay welwel ku haysay ee markii uu xoogaa soo roonaadayba hor salaaddii ma la tukaday maya ayaa la yidhi dadka aday ku sugayaan fa qaala wuxuu yidhi saxaabada deganaantooda iyo sida aynan u degdegaynin ayb fa qaala wuxuu yidhi dacuu lii maa-an biyo iigu yacnii ii dhiga ii yeela dacuu lii maa-an biyo ii yeela fi lmikhdabi baafka biyo dhexdiisa biyo ii yeela oo igaga taga macnaa biyo iiga taga meeshaas intaad biyo iigu shubtaan iiga taga fa facalnaa waan samaynay fakhtasala waa qubaysta uma dahaba waxuu kadib wuu tegay liyanua si uu u istaago wuxuu doonay macnaha liyanua inuu istaago fa uqmiya calayhi waa la miir daboolay uma afaaqa waa soo miirsaday fa uqmiya calayhi marka meesha waxaa laga qaadanayaa iqmaaga miir daboolanka ambiyada waa ku bannaan yahay waana jiro jirana nebiyaalku waa xanuunsadaan oo way jiradaan laakiin junuun iyo waali maya ambiyada kuma bannaana maxaa yeelay junuunka risaaladooba wax u dhibaaba waana naq naqsi weeyaan iyo nuqsaan waalida laakiin qofkan waa miir daboolmay nuqsaan ma aha qofka waa xanuunsan karaa xanuun dartiisna waa la miir daboolmi karaa fa qaala marka wuxuu yidhi asalla annaasu qulnaa laa hum yantadiruunaka yaa rasuula allah aday ku sugayaan faqaala dacuu lii maa-an biyo iiga taga fi lmikhdabi baafka fafacalnaa faاqtasla waa qubaystay uma dahaba wuxuu doonay liyanua inuu istaago uma uqmiya calayhi uma qaala fi اhaaliثati mihla qowlihi waxaa kaloo laga qaadanaya qofku markuu miir daboolmo inuu qubaysto waa u sunno oo asli ayaa loo sunneeyaa qubays laakiin qubaysku waajib maahane ogowha ficilkii nebiga waay un sal l slam laakiin weyse qaadku hadduu qofka miir daboolmo weysada waa ka jebaya laabudda inuu weyse qaato laakiin qubays maku waajib noqonayo qubayskan nebigu uu qubaysanayana waxaa laga qaadanaya inuu qubaysku afdal uu yahay uu sunno yahay ayb qaalat waxay tidhi wاnnaasu cukuufun fi lmasjidi dadkuna waa kuwa negi ah masaajidka dhexdiisa yantadiruuna rasuula اllahi sal l slam nebiga ay sugayaan lisalaati اlcishaai salaadii cishaha faarsala rasuulu llahi sala اllahu alayhi waslama ilaa abi bakri nebiga abu bakr buu u cid diray an salli bاnnaasi ay salli bاnnaas dadka tuji faja'ahu rasuulu kii uu soo diray baa marka u yimid nebigu kii uu soo diray baa u yimid faqaala wuxuu yidhi ina rasuula اllahi sal l slam nebiga ya'muruka wuxuu ku amrayaa an tusalliya biاnnaas dadka inaad tujisid wa kaana abu bakrin rajulan raqiiqan nin qalbi jilicsan buu ahaa faqaala yaa cumaru salli biاnnaas dadka tuji faqaala anta axaqu bidalik adaa ku habboon buu yidhi marka abu bakr in ugu fadli badnaa saxaabada ayay ku tusaysaa nebigana waa ishaaray iyaguna ma ku qabsanin abu bakar ayb ummadda marka waxaa ugu nasiib xun dadka adduunyada yaa ugu necabtihiin marka la yidhaahdo dhahayo abubakar iyo cumar kuwaasaa ugu nasiib xun dadka ayb waana khaslada iyo arinta ay yahuud uga dheereeyeen waa shiicada oo culimadii hore selafka waxay dhihi jireen yahuudda markii la yidhi dadka diintiina yaa ugu fiican dadkii nabi muuse asxaabta u ahaa bay dhahayaan nasaarada markii la weydiiyana waxay yidhaahdeen xawaariyu ciisa xawaariyiintii shiicada marka la su-aalana idinka dadka diintiina yaa ugu xun marka la yidhaaha qaaluu asxaabu rasuulillaahi asxaabtay la soo boodayaan oo abubakar iyo cumar bay la soo boodayaan marka meeshaas yahuudda iyo nasaaraday uga liitaan xataa ayb dad marka waa madhab aada u xun oo xumaantiisu marka ay aada u muuqanayso oo keliya ay ku tusayso in ay ifka ugu necab yihiin saxaabadii oynan arkin waxay ku sameeyeen aan jirin bal diinta islaamkaba dhulkan shiicadu hadda ku badan tahay ee cumar radiallahu canhu ayaa diinta islaamkaba gaarsiiyey isagii inay marka yidhaahdaan waa malcuun inay dhahaan oo ay xaaskii nebiga wax ka sheegaan waxaasoo dhan marka waxay ku tusay diin la-aan iyo insilaakh oo aynan diinta inay ka xoob siibteen ayb marka wuxuu yidhi abuubakarna m cumarna sidaa buu yidhi faqaala anta axaqu bidalika adaa ku xaqnimo badan fasal arrinka fasallaa bihim abuu bakrin baa tujiyey tilka alayaam maalmaha nebigu xanuunsanaa nabiga yani uma ina rasuula اllahi sal l slam nabiga wajada min nafsihi nafsadiisa wuxuu ka helay khifatan fudayd fajaءa waa yimid yuhaadaa bayna rajulayni iyadoo laba nin dhexdooda lagu garab galayo axaduhuma alcabaasu midkood uu yahay cabaas ka kalena waa arki doonaa cidda uu yahay lisalaati الظuhri salaadii duhur falamaa ra'aahu abu bakrin abuu bakr markuu arkay dahaba wuxuu doonay liyata-ahara inuu dib soo maro uu tegay si uu u dib maro fa awmaa ilayhi rasuulu llahi sal l slam nebigaa uu ishaaray allaa yata-ahara inuunan dib soo marin uusan dib u bixin wa amarahumaa wou amray faajlasaahu ilaa janbihi dhinaciisa ayuu fariisiiyey fajacala abuu bakrin yusallii qaa'iman abuu bakr wuxuu guda galay inuu istaag yani uu taagan yahay wannaasuna yusaluuna bisalaati abi bakrin ay ku tukanayaan warasuulu llahi sal l slama nebiguna yusallii qaacidan fadhi uu ku dukanayo fadakhaltu cala bni cabaas ayaan u galay buu yidhi marka sidaa marka waxaa dhahayo cubaydullahi bni cabdillaahi faqultu waxaan idhi alaa acridu calayka miyaanan kuu bandhigaynin maa xadaatnii caaishatu caaisha waxay igaga sheegtay can maradi rasuulillahi sal l slam nebiga xanuunkiisii meeshaas marka waxaa laga qaadanayaa qofka cilmi uu soo bartay inuu nin kale oo sheekh ah ou u cardiyo oo u bandhigo si markaas wixii uu qalad u fahmay iyo wixii kale loogu sheego ama cilmi dheeraad aba ou u zaa-idsado ayb leanna cilmigu wuxuu ku kala jirjiraa uun dadka culimadan duu marka qof wax kasoo bartay mid kale uu haddana u bandhigo ziyaaday waxunbuu ka helayaa ibnu cabaas marka wuxuu yidhi nacam haa cardiga oo marka laakiin calaa sabiili ictiraadka iyo xumaan raadin iyo qalooc in laga raadiyo sheekhii hore iyo ma fiicna kaas lanna qasad aan fiicnayn waayo midaas qaala nacam buu yidhi faxadadtuhu waan u sheegay famaa ankara minhu shay-an xadiidkii waxba kama uunan inkirin gayra annahu qaala laakiin wuxuu yidhi asamat laka arajula aladii kaana maca alcabaas ninkii cabaas la jiray makuu sheegtay buu yidhi nacam ile laba nin baa nebiga lagu garab galayay bay tihi axaduhuma alcabaas ka kale makuu sheegtay qultu waxaan idhi laa maya qaala wuxuu yidhi huwa caliyun radia allahu canhu waa cali ziyaado faa-iido oo ka hela marka ibnu cabaas shuraaxda dabcan de waxay leeyihiin bani aadamku hadday meel iskula nool yihiin si kastaba yacnii dad waaweyn ha u ahaadaan wax unbaa kala dhexgeli karo marka waxaa la yidhaahdaa markii qisatul ifki oo munaafiqiinta caaisho ay ku been abuurteen oo been abuuradka soo abaabuleen munaafiqiintii baa soo abaabushaye ayaa markii qisadu marka ay dheeraatay oo waxyigu uu soo daahay buu nebigu dadkii la tashtay fii shani caa-isha dadkii uu la tashtay de usaamat bnu zayd iyo bariira iyo ayaa ka mid ahaa caa-isha marka waxay yidhaahdeen iska hayso nebiga waxay kula taliyeen iska hayso ah furin cali isaga marka ra'yigiisa wuxuu yidhi haddii sidaan la sheegayo sida oo marka yacni arrintu ay intan tahay iyaduna ay haween tahay ilaahay haweenka kuguma dhibin buu yidhi haddaad doonto waa iska fur isaga marka xumaanta waa samaysay iyo waa gashay ma ka hadlayo talada bisowka ra'yi dhiibanaa ma haystaa mise ee keyrkeedaa badanuu yidhi marka cali haweenka iyada keyrkeed ah oo haweenka kalea ka badan ka-annahu marka yacnii haweenkuna waxyaabahaas oo kale waa dhibayaan arrintii marka ayaa caa-isha marka ay yani meel bay ka taabatay walidaalika marka siyaalkaas bay waxay hadda u leedahay laba nin baa nebiga soo garab gashay middo midkood uu yahay cabaas kan kale marka waa iska dhaafta ma sheegin quluubtu hadday xoogaa yar wax kala galaan wax uun ba isaga baaqi noqon karo waa bani aadam shanigiisa haddana laakiin sidaas oo ay tahay weli lama haayo asxaabta ama cali ha ahaado ama keyrkiis ha ahaado oo xaasaska nebiga wax ka sheegayaan ama xaasaska nebiga oo cali mansiladiisa hoos u dhigaya ma leh mid walbaa yacnii waxa uu ka kale yahay oo wanaagiisa waa u qiraya qaala abuu cabdiraxmaan walidaalika camaar bnu yaasir oo raggii cali aadka ugu dhowaa ka mid ahaa waa tii uu yidhi dadka markii uu basro galay oo uu dadku soo kicinaya oo ciidan jeish oo cali u qoraayey waa tii uu yidhi inahaa zawjatu nabiyikum fi dunya waalaakhira caa-isha wuxuu yidhi waa nebigiina xaaskiisa fi dunya waalaakhira marka maxaa laga wadaa fi dunya waalaakhira inay ahlu janno tahay jannadana xaasay nebiga ugu tahay haddana ilaahay waa idin imtixaanayaa bal inaad iyada raacdaan iyo inaad isaga raacdaan marka mansiladeeda waa yaqaaneen marka ayb marka qaala abu cabdiraxmaan muusa bnu abi caaishata hiqatun qaala baabu ikhtilaafi niyati limaami imaamka niyadiisa iyo walma'muumi iyo ma'muumka niyadiisa iskhilaafitaankeeda yacnii imaamkiina inuu niyeysto wax ma'muumkuna oo wax kala niyeysto salaadiina ay iskugu xiran tahay masaladaasuu rabaa inuu ka hadlo oo ikhtilaafu niyaha marka wuxuu noqon karaa imaamkiina inuu duhur tukanayo maalan maamuumkiina uu niyeysto casir ayb oo qallo ah maalan waad dhici kartaa ama salaaddii buu ka soo daahay casirkii oo lagu jirou yimid duhurkii ma uunan tukanin waa iska musaafir oo kale waa la galay wuxuu la galay marka salaaddii casar oo imaamka ayuu isaga wuxuu ku xirtay duhur duhurkiisi amase waxay noqon kartaa asoo sunno tukanayo kana inuu sunno niyeysto imaamka ma'muumkiina uu niyeysto farad niyadii waa kala duwan tahay marka masaladaas buu rabaa marka inuu ka hadlo wa bihi qaala akhbaranaa moxamed bnu mansuur qaala xadaanaa sufyaan huwa bnu cuyayna can camrin huwa bnu dinaar qaala samictu jaabira bna cabdillaahi baan maqlay yaquul isagoo dhahayo kaana mucaadun mucaad wuxuu ahaa yusallii maca anabiyi sal l slam nebiguu la dukanayay cishaha uma yarjicu ilaa qowmihi qowmkiisuu u laabanayay yaumuhum waa u imaam noqonayay meeshaas marka maxaa kaaga cad mucaad nebigu uu la soo dukanayay cishaha haddana xaafadiisuu imaanayay dadka isagaa tujinayay isaga faradkii waaba soo tukaday salaadan dambe maxay noqonay sunno waay dadkiisana maxay u noqonay xaafadiisa degan faradkoodii waay ayb ma dhici karto qaar baa waxay leeyiin maya salaadan dambaa farad ah midii nebiga uu la dukanayaa sunno ahayd bay leeyihiin waa isla meesha un waxay ka cararaya hadday salaadii nebiga say ku dhici kartaa mucaad salaadiisii faradka ahayd oo uunan tukanin inuusan nebiga la tukanin iyadoo la ogyahay de nebiga salaadiisa qiimaha ay leedahay lala dukanayo suuragal maaha waxa ay ka cararayaanna marka iyada lafteeda niyadu ikhtilaafu niya waa imaanaya markaas xataa leanna nebigu farad oo dukanaa isagana sunna oo dukanaa haddii la dhao ikhtilaafka waa imaanaa laakiin iyaga waxay diidayaan salaatu lmuftaridi khalfa almutanafil ayay diidan yihiin ayb laakiin sida saxdaa waxay tahay mucaad faradkiisoo dukanayay salaadan dambe sunnay u ahayd dadkana farad ay u ahayd riwaayaadna waa kusoo arooreen ayb uma rajaca ilaa qowmihi dadkiisa u laabanaya umuhum faqara'a suuratan ayuu aqriyay suurata albaqara ayuu marka aqriyey falamaa samica dalika rajulu ninkaa marku maqlay min alqowmi falamaa samica dalika kaagaas marku maqlay rajulu nin min alqowmi qowmka ka mid ah in suuratu lbaqara uu aqrinaya markuu maqlay ta'ahara dib buu usoo baxay fasallaa waa tukaday uma kharaja hadda marka ta'aharadan salaadii uu ka goostay meeshii inuu ka watayna waa dhici kartaa inuu soo bilaabayna waa dhici kartaa bacdi riwaayaat waxay leeyihiin fasallama ninkii salaadii buu ku jiray uma yarjicu ilaa qowmihi yaumuhum faahara daata leylatin haahi faahara daata leylatin habeen buu dib u dhigay asalaata salaada fasallaa maca nabiyi sal l slam nebiguu la soo dukaday uma rajaca ilaa qowmihi yaumuhum faqara'a suurata albaqara falama samica dalika rajulu min alqowmi ta'ahara fasallaa uma kharaja marka riwaayadan hadda waxaa laga fahmaa binaa inuu meeshii ka watay intuu gadaal uga baxay niyadii ma'muumnimada uu gooyey salaadiisii uu dhammaystirtay isaga ka tegay iyo inuu soo bilaabay labadu waa iska suuragal riwaaya laakiin waxay leedahay markuu arkay mucaad inuu suuratulbaqara akhrinayo fasallama uma sallaa fii naaxiyatin min almasjidi waa salaamo noqsaday qeyb masjidka ka midouna ku tukaday mar hadduu salaamo noqsaday waa ka baxay waay salaad cusub uu bilaabay waay marka waxayna ka qaataan meeshaasi qofka marka uu rabo inuu salaad faaruqo salaan inuu uga baxo xataa haddaadan dhammaystiraynin aad salaan inta uga baxdo meelahaasoo kale way ka qaataan fa qara'a suurata albaqara markaa wuxuu leeyahay hahy falamaa samica ayb uma kharaja ninkii waa iska baxay faqaaluu waxay yidhaahdeen naafaqta yaa fulaan ebelow munaafiq baad noqotay faqaala wuxuu yidhi wallaahi maa naafaqtu ilaahan ku dhaartay ma aanan munaafiqoobin wala aatiyanna annabiya sal l slam nebigaan u tegayaa oon u imaanayaa ayb aati ayb wala aatiyanna annabiya sal l slam nebigaan u imaanayaa fa ukhbiruuhu waxaan u waan u waramayaa waa u sheegayaa fa ana ukhbiruhu fa ata anabiya sal l slam nebigu u yimid faqaala wuxuu yidhi yaa rasuula allah ina mucaadan yusallii macaka mucaad adiga ayuu kula soo dukanayaa uma ya'tiinaa waa noo imaanayaa faya'umunaa waa noo imaam noqonaya wa inaka akharta salaata salaaddii baa dib u dhigtay albaarixata xalay fasallaa macaka waa kula soo dukaday intuu soo daahay uma rajaca waa soo noqday faamanaa annagoo imaam noo noqday isagoo adiga kugu soo daahay fastaftaxa suurata albaqaru iska bilowday falamaa samictu dalika markaan maqlay ta'akhartu waa soo dib maray gadaalan u baxay fasallaytu wainamaa naxnu annaga asxaabuna waadixa dad waxaan nahay marka yacnii dhaankooda ku shaqaysto nawaadix waa jamcu naadixin waa ratiga dhaanka ah nacmalu biaydina gacmaheenaan ku shaqaysanaa yacni beeraan falaynaa ow ratigaan biyo kusoo arooranaynaa shaqadeennoo dhan dad nooma qabtaane annagaa qabsanno marka maalinkii intaan shaqo ku daalno ayaa habeenkii salaaddii ceshihiiba nagu dheeraynaa marka faqaala lahu nabiyu sal l slam nabiga wuxuu ku yidhi yaa mucaadu afataanun anta mucaadow adiga mid dadka diintooda ka fidnaynaya miyaa tahay yani macnaha waxay tahay haddaad dadkii sidan yeesho ee ninkii masaajidkauba ka tegaa gurigiisu isaga tukanaa adaana sabab u noqonaya fitnada marka taas waa iqra' bisuurati kada wa suurati kada suurad heblaayo iyo suurad heblaayo ku aqri suuradou marka nebigu u sheegayoo suuratu sabixisma iyo washamsi waduxaaha iyo iqra' bismi rabbik ayuu u sheegay marka sabixismo keliya unma loo sheegine waleyl iyo wixii meelahaas ka agdhow dhow waay suuradaha marka awsaatulmufasalka oo kale ku tuji wa bihi qaala marka maxalushaahidku waxay tahay mucaad farad buu duka sunnauu dukanaaye dadka gadaashiisana farad niyadoodu waa kala duwaneyd way bannaan tahay marka aimada shaaficiyadana sidaas ay qabaan wbihi qala akhbaranaa cmr bnu caliyin wahuwa abu xafs alfallaas qala xadaanaa yaxya huwa bnu saciidin alqaطaan can اlashcad can اlxasan can abi bakrata can الnabiy sal ly slam anahu salaa salaata اlkhawfi buu tukaday fasallaa bladiina khalfahu kuwii isaga gadaashiisa ahaa rakcatayni buu tujiyey laba ragco wabiladiina jaa-uu kuwii yimidna rakcatayni buu tujiyey fakanat lلnabiyi sal l slam arbacan nebiga afar ragcaa u sugnaatay walihaa-ulaa'i kuwana ragcatayni ragcatayni bay tukadeen meeshaa marka maxaa ka soo baxayo labada ragcee hore nebiga faraday u ahayd labada dambena oo uu kuwa dambe tujiyey sunna ay u ahayd asaga dadka gadaashiisa ku dukanayana faradkoodii macnuu waxay tahay laba u kala qeybiya dadka qeyb cadowgii bay jiraan qeybta hore laba ragcoo tujiyey waa salaamo noqsaday waa iska tageen qeybtii kalaa timid laba kaloo tujiyey waa la salaamo noqsadeen waa sifo kamida sifooyinka salaatulkhawf ayb xadiidkanna marka waa tusayaa macnahaas marka xadiidkan imaamu اlbukhaari baa wuxuu yihi yatakalamuuna fi riwaayatihi can اlxasan ayb abu xara iyo ashcad iyo dad badan baa ka warinaya marka bukhaari marka wuxuu leeyahy way ka hadlaan riwaaya riwaayadiisa can ilxasan ashcad can ilxasan ayb waxaan u jeedaa ashcad can ilxasan riwaayadeenna ah mutaabaca ayuu leeyahay oo abu abu xarata can ilxasan marka midaas waa midda uu leeyahay bukhaari yatakalamuuna fi riwaayatihi can ilxasan xadiidka marka waxaa kaloo ly wuxuu leeyahay mutaabacaad ama shawaahid buu leeyahay iyada lafteeda markaa wax un laga sheeg sheego khilaaf baana ka jooga fii samaaci اlxasan min abi bakrata laakiin ibnu اlqaطaan isaga xadiidka wuxuu ku cileeyey alfasi bأna abaa bakrata aslama bacda wuquuci salaati اlkhawfi bimudda wuxuu yidhi abu bakra nufeyc wuxuu soo islaamay salaatulkhawfkan markay dhacayso muddo badan ka bacdi ayuu soo islaamay ee kaas marka ibnu xajar wuxuu yidhi fa haadihi laysat bicilatin ajaaba canhu xaafid ibnu xajar talkhiiska wuxuu ku yidhi biannahu mursalu saxaabiyin waa mursal saxaabi wa qabuuluhuna maxalu itifaaqin bayna ahli lcilmi ahlucilmiga dhexdoodana mursalka saxaabiga waa la aqbala sidoo kalena ibnu اlqayim tahdiibu sunanka saasuu sheegay baabu fadli اljamacati jamaacadii fadligeeda caddayntiisiibuu u baab yahay wa bihi qaala akhbaarka baxhi dheernaad ibnu xajar baa mas'aladan ka leh fatxulbaariga baabu fadli اljamacati jamaacada fadligeeda caddayntiisiibu u baab yahay wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can malikin can naaficin can ibni cumara ana rasuula اllahi sal l slama qaala salaatu اljamacati salaada jamaacada tafdulu way ka dheeraadsan tahay way ka dheer tahay calaa salaati alfaddi kelinimada salaada lagu dukado bisabcin wacishriina daraja labaatan iyo toddoba derajo xadiidka ibnu cumar marka labaatan iyo toddobo wahay derajowna sheegay wa bihi qaala ahbaranaa qutaybatu can maliki can ibni shihaabin can saciid bni اlmusayab can abi hurayrata ana rasuula اllahi sal l slama qaala salaatu ljamacati jamaacada salaadeeda afdalu min salaati axadikum midkiin salaadiisa way ka fadli badan tahay waxdahu keligii uu tukanayo bikhamsin wacishriina juz-an shan iyo labaatan juz marka sida loo jamcinaa waxay tahay juska iyo darajada kala weyn shan iyo labaatan iyo toddoba-iyo labaatan bay isu soo joogsanayaan marka qaar kalena waxay yidhahdeen toddoba-iyo labaatanka dadka qaaraa la siinayaa shan iyo labaatanna dadka qaar calaa xasabi khushuucihim sida khushuucooda iyo salaadda ay usoo kala hormareen iyo wax ku tacalluqow meeshaan marka salaatu ljamaacati tafdulu ama afdalu min salaati alfadi marka la leeyahay waxaa laga qaadanayaa qofka salaada uu keligiis dukado waa ka ansaxaa xataa hadday jamaacadii waajib ku ahayd ounan jamaacadii aadin ee uu keligiis dukado salaatu lmunfaridi tasixu ibnu taymiya ibnulqayim baa aqwaal aad aada moodeysa inay u nusreeyaan iyagu waxay leeyihiin haddii jamaacadu ay ku waajib tahay ee uunan ku dukanin salaaddii la amray ma dukanin binaan calaa dalika waa diidayaan marka in uu salaadiisuba ansaxayso weliba ibnulqayim afdaludaas buu marka wuxuu leeyahay afcalu tafdiil oo leysa calaa baabihi waana laanna marka la yidhaha labaatan iyo salaada jamaacada labaatan iyo toddoba derajo ayay dheer tahay salaatulfadi hal derajaa loo sugay soomaha markaas haddii hal derajo loo sugay waa ansaxdahe marka meeshaas buu marka leey maya waxay la mid tahay asxaabu ljannati yowma-idin khayrun mustaqaran wa axsanu maqiilan oo kale u ayuu leeyahay asxaabuuljannaha meel lagu qayluulsado iyagaa ka fiican ahlu naarka ka fiican ma la dhahayee afcalu tafdiil oo leysa calaa baabihi ilaa haddii la yidhaha waa ka fiican yihiin ahlu naarna wax fiican inay haystaana kasoo baxaya mana haystaan ahlu naarka wax fiican laakiin waa sax meeshii qariinadu ay keenayso afcalu tafdiilka inaan baabkiisa lagu wadi karin waa la dhihi karaa afcalu tafdiil laysa calaa baabihi laakiin meeshii lagu wadi karo hadiida iyadoo la ogyahay laba yani inay laba nin baa soo galeen meel masaajidkay iska fariisteen rasuulka salaaddii markuu ka baxaybu wuxuu ku yidhi maa manacakumaa an tusalliyaa macanaa maxaa idiin diiday inaad nala tukataan markaasay dhahen qad sallaynaa fii rixaalinaa xaafadaheenaan kusoo tukanay nebigu ma dhihin salaad idinkama ansixine gala hadda bilaaba ee wuxuu yidhi haddaad sidan oo kale timaadaan la tukada sunnay idiin noqone middaan dambe sunnay idiin noqone tii hore waa ansaxday waay markaayb aduu marka axaadiidtaas baa waxay tusay salaatu lmunfarid inay ansaxayso wain kaana ou gaf ama dembi uu ku dhacayo haddii jamaacadu ou awoodi karay cudurdaar marka uuna lahayn ayb wabihi qaala akbaranaa cubaydullahi bnu saciid qaala xadaanaa yaxya bnu saciid can cabdiraxmaan bni camaar huwa taymiyu lmadaniyu hiqat qala xadaanii alqasim bnu muxamed can caaishata can اnabiy sal slama qaala salaatu ljamacati taziidu waxay ka ziyaadaysaa calaa salaati alfadi keliga salaadiisa hamsan wacishriina labaatan iyo shan qaala baabu ljamaacati idaa kaanuu halaaa hadday saddex yihiin jamaacadii xukunkeeda caddayntiisa saddex qof hadday yihiin inay jamaacad dukadaan wabihi qaala ahbaranaa qutaybatu qaala xadaanaa abu cawaanata can qataadata can abi nadrata wahuwa almundir ibnu malik ibni quca can abi saciidin qaala qaala rasuulu llahi sal l slam idaa kaanuu halaatatan hadday yihiin falya-umahum axaduhum midkood ha u imaam noqdo wa axaquhum bilimaamati imaamnimada kan ugu xaqnimo badanna aqra'uhum weeyaan kan ugu aqhris badan qur-aanka yacnii ugu qur-aan badan marka saddex jamaacay samaynayan waxaa laga qaadanaya marka laba inaynan jamaaco ahayn marka hadday laba yihiin ma jamaacaysanaayaan miya may waa jamaacaysanayaano itnaani famaa fowqahumaa jamaacatunna way soo aroortay bukhaarina tacliiq ahaana usoo saaray war inkastoo uu ku jiro laakiin xadiidkii kale isna ahaa haddaad markaa yacnii salaada ay timaado faadinaa walya-umakumaa akbarukumaa laba inay ahaayeena laga fahmaan kastoo bacdi riwaayaatihi falya-umakum iyo ay ku jirto ayb qaala baabu ljamaacati ida kanuu halaaatan haddii ay yihiin rajulun wasabiyun hum rajulun wasabiyun wamra'atun nin iyo cunug yar iyo haweeney inay jamaacaysan karaan wabihi qaala akhbaranaa moxamed bnu ismaaciil bni ibrahim huwa bnu culaya moxamed bnu ismaaciil bni ibraahima bni culaya qala xadaثna xajaaج qala bnu jurayji akhbaranii ziyaad ana qazcta mawla lcabdilqays ahbarahu anahu samica cikrimata qaala qaala bnu cabaas salaytu ilaa janbi الnabiy sal slam nabiga dhinaciisaan ku dukaday wacaaishatu caaishana khalfanaa gadaasheenna ay tahay tusalii macnaa aynala dukanayso wa ana aniguna ilaa janbi nabiy sal slam nabiga dhinaciisa aan ahay usalii macahu aan la tukanayo xadiidkan waana soo maray waxaana filayaa abuu qazacahaas war iyo waxbaa ku jira qaala baabu ljamaacati ida kanuu thnayni jamaacadu hadday laba yihiin wabihi qaala akhbaranaa suweyd bnu nasrin qaala akhbaranaa cabdullaahi an abdlahi can cabdilmalik bni abi sulaymaan can caطaa'in can ibni cabaasin qaala salaytu maca rasuuli llahi sal l slam nabigaan la dukaday faqumtu can yasaarihi bidixdiisaan istaagay faakhada biyadii alyusraa gacanteyda bidixdaa ayuu qabtay fa aqaamanii can yamiinihi midigtiisuu isoo istaajiyey marka labana waa jamaacaysa karaan wabihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuud qaala xadaanaa khaalidun wahuwa bnu اlxaari can shucbata can abi isxaaqa sabiici anahu akhbarahum can cabdillaahi bni abi basiirin cabdullaahi bnu abi basiir alcabdiyu اlkuufiyu wahaqahu اlcijliyu ibnu xajar markuu yidhaha wahaqahu lcijliyu qofkaas macnaha towhiiqiisa xoogaa waxaa weeyaan cijli baa la gooni noqday waaye abu cabdillaahi alcijlina wuxuu ka mid yahay dadka tasaahulka uu ku jiro xagga towhiiqa marka qofka wahaqahu lcijliyu aad taqriibka oo kale ku aragto baaritaan badan u u baahan yahay marka oo kaamilka iyo kale iyo miisaan اlاctidaalka iyo almuqni fi dacafaaga iyo xoogaa tarjamadiisa in la raaraadiyo ayay ubaahan ayuu u baahan yihiin oo hadda dadka oo wuxuu galaa marka oo tarjamadoodu aynan aad hiqanimadooda bannaanka aysan oolin can abiihi aabihi marka abu basiir alcabdiy اlkuufiyu yuqaalu ismhu xafs maqbulu rawaa lahu rawaa lahu abu dawuuda fi kitaabi اlqadr wالnasaa-iy wabnu maaja maqbuul markuu ibnu xajar yidhaahdana aqlabka towhiiqiisa ibnu xibaana la gooni noqday sida badan isaga laftiisa marka fiirina u baahan yahi ayb qaala ayb qaala shucbatu wuxuu yihi waqaala abu isxaaq waqad samictuhu minhu wamin abiihi xadiidkanan maqlay buu yidhi waqad samictuhu minhu ay min cabdillaahi bn abi basiir wa min abiihina waa ka maqlay yani taaratanna waasito ayuu aabbaha ku gaarayaa marna aabbihiibuuba toos uga maqlay cabdullaahi aabbihiis qaala samictu ubaya bna kacbin yaquulu sallaa rasuulu llahi sal ll slam nabiga wuu tukaday yowman maalin salaata subxi buu tukaday faqaala wuxuu yidhi ashhadu ashahida fulaanun ashahida fulaanun isalaata hebel salaadii ma xaadiray qaaluu laa maya bay dhaheen qaala fa fulaanun hebelna qaaluu laa qaala ina haatayni salaatayni labadan salaadood min ahqali salaati salaad midda ugu culays badan waay salaadaha cala almunaafiqiina munaafiqiinta korkooda walow yaclamuuna hadday garan lahaayeen maa fiihimaa waxaa dhexdooda ahaaday la atowhumaa walow xabwan way imaan lahaayeen gurguuradba ayagoo gurguuranayo wasafu lwalu calaa mili safi lmalaa'ikati safka horena malaa'igta safkeedoo kala waay walow taclamuuna fadiilatahu haddaad fadiiladiisa ogaan lahaydeen labtadartumuuhu waa u degdegi lahaydeen wasalaatu rajuli maca arajuli qofka salaadiisa oo qofka kale la tukanayo askaa waa ka daahirnaan badan tahay waa ka fiican tahay min salaatihi waxdahu salaadiisa uu keligii tukanayo wa salaatu rajuli maca rajulayni qofka salaadiisa ou laba nin la dukanayana askaa min salaatihi maca arajuli way ka fadli badan tahay oo waa ka fiican tahay midda ou laba la dukanayo wa salaatu rajuli maca rajulayni askaa min salaatihi maca arajuli saas ma idintaa lo yani min mid ou la dukanayo ile waa laba markaas keligii markuu yahay waxaa ka fiican laba markay yihiin laba markay yihiinna waxaa ka fiican saddex markay yihiin wamaa kaanuu akhara waxay marka ahaado akhara intaa wixii kasii badan fa huwa axabu ila allahi caza wajalla ilaahay agtiisa waa loo jacayl badan yahay marka meesha waxaa laga qaadanaya kulamaa jamaacadu ay badan tahay afdal waa sii fadli badan tahay waxaa lagala baxaa marka laba masjid oo marka midna jamaacadiisu yar tahay midna jamaacadiisu badan tahay qofka intuu midkan ka tago kan kale oo jamaacada badan inuu aadi karo leanna askaa baa layidhi waa ka fiican tahay asbaabaha marka masjid intuu qofka u dhaafo mid kale u teegi karo waa ka mid tahay inuu ka jamaaco badan yahay xagga sunnada ama yani imaamkiisa xagga sunnada iyo inuu uga fiican yahay waxyaabahaas lafteeda marka waa loo waa loo yeeli karaa salaada inay uga dadaal badan yihiin xagga waqtiga iyo kale iyo haa haddii aynan dhibaata keenaynin haddii marka laakiin ay dhibaata keenayso oo maalan yacni imaamyadu imaamya la cayinayo ay yihiin oo haddaad kan ka tagto adigii laftaada inaad wax gaalaysiinaysa wax un loo malayn karana ma fiicno marka fidnada ma fiicno ayb baabu ljamaacati linnaafic xadiidkan marka intaanan ka bixin xaakim wuxuu yidhi ikhtalafuu fi lxadiidi calaa abi isxaaq min arbacati awjuhin afar wej baa layskugu khilaafay wاriwaayatu fiiha can abi basiir wabnihi cabdillaahi kullihaa saxeexatu ayb ama kuluhaa saxeexatu wاdaliilu calayhi riwaayatu khalid bn اlxaariث ayaana tusayso yani wuxuu leeyahay riwaayat khaalid bn اlxaariث can shucba shucba taxari baa lagu yaqaanaa haddii labadiiba uu sheegay kana waa ka maqlay kana waa ka maqlay waa sax marka wqaala wuxuu yidhi waqad xakma a'imaة اlxadiiثi yaxya bnu maciin wcali bn اlmadini wmaxamed bn yaxya duhli wagayruhm lihada اlxadiiثi bsixati ayay u xukumeen intaasuu yidhi cabdullahi bnu abi basiir laa yucrafu lahu raawin siwa abi isxaaq walam yuwahiqhu siwa اlcijliy iyo ibn xibaan maahane laakiin waa la mutaabiceeyey isaga kamaa fi riwaayadan siay tilmaamaysa sidoo kale min طariiqi sufyaan wa abilaxwas can abi isxaaqa can اlcayzaar can abi basiir cayzaar marka you mutaabiceeyey cabdullahi bnu abi basiir uu mutaabiceeyey isxaaq marka saddex sheekh buu leeyahay abu basiir laftiisa cabdullaahi oo wiilkiisa ah can abiihi iyo cayzaar can abi basiir ayb riwaayadii marka sidaas oo yaxya bnu yaxya bnu saciid ayaa waxaa riwaayada yaxya bnu saciid iyo khaalid bnu اlxaariث can shucbata iyo qowlu abilaxwas can abi isxaaq can اlcayzaar kuluhaa maxfuuda intaas o dhan waa maxfuudana waa waa la yidhi nam ibn xaakim sidaasuu yihi marka wuxuu yihi faqad dahara baqaawiili a'imaةi اlxadiiثi صxaة اlxadiiثi ayaa marka daahir laakiin bayhaqi riwaayada xaakim buu min ariiqi اlxaakim uu xadiidka ka soo saaray qowla moxamed bni yaxya aduhli faqaala fiihi qaala moxamed bnu yaxya fii riwaayati khaalid wayaxya bni saciid dilaalat calى ana hadihi الriwaayaati maxfuudaة ayb marka markuu leeyahay bayhaqi isaga xaakim dariiqiisa soo marayuu yihi qaala moxamed bnu yaxya fii riwaayati khalid bni اlxaariث wayaxya bni saciid dilaalat ana hadihi الriwaayaati maxfuudaة man qaala qofkii yidhi can abiihi waman lam yaqul iyo qofkii aan dhihinba khalaa xadiida abilaxwas maa adri kayfa huwa beeqiso warkaas uu sii wariyey marka riwaayada abilaxwas oo caysaar abu isxaaq sheekhiis ou caysaar yahay ayaan ma garanayo laakiin kuwan kale oo marna can abiihi la dhahaya marna yacnii ay tahay can cabdillaahi can abiihi waa maxfuud ayaga kulligood baabu ljamaacati linaafilati halkanaan ku daraynaa jamaacadii xukunkeeda caddayntiisiiba u baab yahay linaafilati salaadii sunnada in la jamaaco lagu tukado naafilada marka laba noocaa loo qaybayaa ama saddexba aan dhaho qayb jamaacayba asal ku yihiin in lagu tukado waa salaada taraawiixdoo kale taraawiixdu asalkeedu waaba jamaaco iyada iyo istisqaha iyo salaatulkusuufka iyo ciideynka iyo ayagu jamaacay asal ku yihiin qayb sunnooyinka ka mid ahna aslanba jamaaco lagu tukan maayo oo waxaa ka mid a kuwan salaadaha rawaatibta duhur markii la tukada labada ragcee ka dambayso jamaaco laguba tukan maayo iyada rawaatibtoo kale jamaaco ma leh qeybna taaratan wa taaratan waa badan tahay in keli lagu tukado jamaaco haddii lagu tukadana marmar dhib ma laha qeybtaas marka waxaa ka mid a salaatuleylka salaatuleylka qofku sida badan keli keli unbaa qof keligiis buu dukana haddii laakiin qof dukanayo qof kale uu kusoo xirto dhib ma laha xudayfe iyo ibnu mascuud iyo waatay nebiga ku xirteen sala allahu calayhi wasalam saddexdaa qeyb baa loo qaybiyaa wabihi marka haddii hadda salaadan naafilada jamaaco waa lagu dukadaa inta layska yiraahdo imaamku markuu duhurkana tujiyo uu yidhaha istaaga labadii waxaan ku daraynaa labadii ragcee duhurka ka dambeysay aan ku daraynaa haddii uu yidhaha war mayaa la leeyahay hadhow marka maxaa u daliila haddii la dhaho ka waran maxaad nooga celinaysaa nebigiyaaba wuxuu yidhi salaatuljamaacati afdalu min salaati alfadi bisabcin wacishriina daraja labaatiyo toddobada darajaan rabnaa xadiidkaana daliil noo ah ma la dhihi karaa qofkaas daliilow keensaday maya waxaa laleeyahay xadiidkan nebigii yiriba weligiis maba ku dukanin banaan rasuulka isaga yidhi ayaan basaan oo kale uba dukanin banaan wax badan marka waxaa arkaya dadku ay isku hayaan marka laysku qabto nin walbaa uun xadiidu afka saaraan laakiin xadiidka sida loo fahmaayo waaye marka waxa mushkiladu ay ka imaanaysaa tarkigaa nebigu uu ka tegay isagoo heli karo inuu jamaaco ku dukado inuu ka tegay maanic u diidayna ounan jirin ayaa wuxuu keenayaa in laga tago jamaacadaas bihi qaala akhbaranaa nasr bnu caliyin qaala xadaanaa cabdulaclى qaala xadaanaa macmaru can الzuhriy can maxmuudi can citbaana bni maliki anahu qaala yaa rasuula اllah ina asuyuula daadadku lataxuulu baynii wa bayna masjidi qowmi aniga iyo qowmkayga masjidkooda daadadkaana kala teedayo oo meel dooxa ayuu deganaa masaajidkana dooxa xaggiisa kalau ahaa marka dooxii baa biyo soo maraya fa uxibu waxaan jeclaan lahaa an taatiyanii inaad ii timaado fatusalliya fii makaanin meel inaad iigu dukato min beytii gurigayga atakhiduhu masjidan aan ka dhigto faqaala rasuulu llahi sal l slam sanafcalu waan samayn doonaa falamaa dakala rasuulu llahi sal l slam nebigu markuu soo galay qaala wuxuu yidhi ayna turiidu xaggeed rabtaa fa ashartu lahu waxaan u tilmaamay ilaa naaxiyatin meel qeyb oo min albeyti guriga ka mida faqaama rasuulu llahi sal l slam nebiga waa istaagay fasafafnaa khalfahu gadaashiisa ayaan safannay fasallaa binaa ragcatayni laba ragcoona tujiyey waa naafilo marka naafiladan oo kale marka taaratan wa taaratan weeyaan marmar waa la yeeli karaa hda آخره والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد